waxa weeyaan ciidamo maleeshiyada jeegaanta ka tirsan oo raba inay waxgaadaan ama aad bushooday oo meel marayaba waxay galeen kusoo dhawaadeen ama galeen ciidam fadhiisada ciidamada puntland leeyahay leeyihiin kadib halkaasaa iskahorimaadku ka dhacay nimankaana dee jab badan baa la gaarsiiyo baabuurta gubata iyo waa ka warhaysaan iyaga laftooda aqrinayo dacalaadkooda waad ka dareemaysa hub hub culus baana lagula dagaalamay inay lahaayeen marka saas arrintuu dhacday guddoomiye dagaalku markayuu dhex maray ma laba ciidan buu dhex maray walaal maleeshiyaadkaasaa soo galay meel ciidamada puntland fadhiisino ah kadibna waxa weeyaan dee jawaab baa la siiyo hadda ciidamadu dee tallaabo aneyd bay ka qaadeen baabuurtii waa ka gubeen sidaa loolka ku hayno ilaa saddex baabuur afar baabuur meelahaasaa ka gubtay dhimashadoodu adigu waa la sheegayay afar iyo ka badanba waa la sheegayay dhaawacooda iyaguna waa dhowr iyo toban marka jabkaasina iyagu soo gaadhay intaasaa ka dhacday meesha warar baa waxaa sheegaya guddoomiye in ciidanka weerarka geystay oo somalilan ciidankooda ay isku dhaceen inay ahaayeen ciidan jabhada oo gobolka sool ka soo jeeda oo aan hayn ciidamada tuutaha sita ama qalabaysan ama ciidanka hadda puntland u diiwaan gashan arrintaas maxaa ka leedaha waxa weeyaan dadka iyo dhulku waa puntland weye inta ka sokaysa labada gaactaba waa puntland waan gartay ama dad shacaba ha ahaadeen ama ciidanka ha ahaadeen dad waxa weeyaan waa puntland weye dad wixii labada gaactaba ka sokeeya wixii ka sheeyaana waa jabhada sheegaanta sheegata marka inay ciidamo ahaayeen iyo ama dad caadi ahaayeen wax macna samayn mayso marka dadku waa dad waa dad puntland dhulku waa dad puntland marka wax khasaara ah oo labada dhinacba kala gaaray khasaaraha inkaas ba iyaga gaadhay xagga iyaga waxba ma soo gaadhin waayo iyaga maxaa gaaray guddoomiye iyaga dee walal afar saddex gaari afar gaari baa ka gubtay dhimashadu waa afar iyo ka badan baa loola sheegaya dhaawacuna waa dhowr iyo toban iyagu waxay sheegeen hal askari inuu uga dhintay weerarkaasi walaal runbal loogama barano hadda qof dulmi wada ah oo dagaalusan laaan kusoo duu kusoo duulay hadalkiisa run madu noqon karo waa dulmi wade dulmiga iyo beenta iyo cabaadka gardarada iyo waxaasoo dhan waan ku baran ku baranay marka xaladu saasay sheegaysaa laakiin iyagu dee jabkooda mar walba waa qarsanayaan laakiin guryahooda dadka laga tabi doona marka idinku maxaad ku caddaynaysaan guddoomiye in baabuurtaasna la gubay dhimashaduna afartaa qof ay tahay hadda dhulka ku sugan yahi waa dhul puntland oo dhinac walba dadkii puntland baa ka xigaya shacabkii iyo dadkii iyo degaankii marka waa laga warhaya waa niman uur iskaga jira oo hadda mayd iska soconaya wax kasta ku dhaca waa la ogaanaya waayahay marka meesha weerarka uu ka dhacay waa xaggee waa tugaro walaale tugaro keeriya waan gartay dad shacaba oo aaga ka dhawaa wax khasaara dagaalkaasi ka soo gaaray ma lidiin sheegay may wax shacaba idna wax kama soo gaarin iyaga unbaa lala eegtay iyaga unbaa ku jabay